wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare ayaa booqday beeraleyda magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle isaga oona beeraleyda degmadaasi ku dhiirigeliyey in ay kordhiyaan tacbashada bariiska dalka si uu u gaaro dhammaan gobolada kale ee dalka loogana maarmo bariiska laga keeno dalka dibaddiisa wasiirka ayaana beeraleyda u sheegay in ay dowladda soomaaliya garab taagan tahay beeraleyda dalka waxaan dhex joognaa maanta mid ka mid a beeraha wax soo saarka ee jowhar degmada jowhar waxaan dhex taagannahay sheyga soomaalida aad ku jeceshahay ee dibadda ay kasoo dhabsato lacagta ugu badan ee kusoo dhabsato a bariiska runtii bariiskan hadda waa bariis aad u jeedid meeshuu kasoo bilaabmay abuurkiis wixiisoo dhan anaga haddaan dul taagannaha waxaase nasiib dara ah dalkeena maalin kasta cudurada aan la aqoon iyo kuwa kansarkaba ay dadkeena maalin kasta u dhammaadaan isbitaalada ee indiya iyo caafimaadka badan ay nooga baxaan waxaa waaya runtii bariiska laga keeno wadamadaas oo aan arkay ka arkay maxaa la dhahaa baraha bulshada runtii waxay ahayd nasiib dara say loo sameyna markaad aragto bariisku dibadaas ka yimaada intiisa badan ama kuwa ka mida waxay ka sameeyaan caagadaha gabajka iyo bacaha lasoo aruuriyey aa inta warshad la geliyo bariisna oo laga soo dhigaa lasoo qorqoro kiimika lagu daro bariisna oo laga dhigaa marka waxaan rabaa soomaalida iyo dhallinyaradu inaan dhaho war maalin kasta intaad lacagtaada ku bedelan lahayd cudur ku gadan lahayd lacagtaada caafimaad ku gado beerahan aamin bariiskan dalka ah waa bariis caafimaad leh waa bariis mataqaanaa hubanti leh wax kiimika aanu ku bixin oo si neejar oo dabiici ah sidii la yaqaano u baxay waxaana aaminsanahay haddii la aamino la iimaansado inuu ka macan yahay inuu ka caafimaad badan yahay ka wax soo saar fiican yahay marka waxaan rabaa dhalinyaradu marna horta faa'iida u tahay shaqo abuur inay dalkooda iimaansadaan waxa hadda ka shaqaynaya beertaan intaan soo marna oo dhan dhalinyaro waa hadday ahaan lahay kuwa tacbaayo kuwa guraayo kuwa diyaarinayo kuwa ilaalinayo dhammaan dhalinyaro waay waxay marka tahay fursad in dhalinyaradu dalkooda iimaansadaan fursad waxay tahay inay shaqo abuur u noqoto dalka soomaaliya wuxuu leeyahay beero badan iyo dalagyo u gooni ah kuwaasi oo haatanna aysan jirinin wax horumar ah oo laga sameeyey sanadadii ugu dambeeyey